o e maanta oo jimco ah ayaa magaalada sydney salaadii jimcaha muslimiintu ay ku tukadeen masaajidda magaaladaasi kadib markii ay muddo afar bilooda xirnaayeen xilli weli magaalada ugu weyn ay soomaalida ah ugu badanay ku dhaqan tahay ee waddankaasi ku taalla ee melbourne ay masaajiddu xiran yihiin muddo ku dhow saddex bilood ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan inoo soo diray bishii juun horraanteedii ayay ahayd markii albaabada la ysugu dhuftay ganacsiyada magaalada sydney masaajidda iskuullada iyo goobaha kale ee aanu muhiimka u ahayn bulshada haddaba maanta oo jimco ayay muslimiinta magaalada sydney waxay u dareereen salaadii jimcaha sheekh cabdulqaadir maxamuud jimcaale oo degan magaalada sydney ayaan qadka telefoonka kula xidhiiray waxa ugu horeen aan weydiiyey bal dareenka soomaalida iyo muslimiinta kale ee maanta jimcaha ah maanta waa jimcadii ugu horreysay oo bulshada soomaalida ama muslimiintu ay salaada jimcaha ku tukanayaan inkastoo xoogaa yar ay jirto shuruudo yaryar oo la rabo in la fuliyo oo dadku inay yihiin dad tallaalan tallaalkaoo dhammaystiran qaba haddana inay yihiin kala fogaashada xagga afar mitro square ah ama afar mitro isku wareegaba qof keliya loo ogolyahay macnaha boqolkii mitre isku wareega masaajidka shan iyo labaatan qof loo ogolyahay laakiin waxba waxbay dhaamaan oo arrintaas waa arrin aada iyo aada runtii noo farxad gelisay muslimiintuna ay ku yihiin mucallaq aada iyo aada ugu xiran yihiin in cibaadadooda ay ku gutaan masaajidyada marka alxamdulilah ilaaha mahaddaa iskale iyo dadkii run ahaantii la jaan qaaday awaamirtii dowladda dhanka kale carruurta ayaa iyaguna muddo fadhiyeen guryaha iyagoo aan fursad u helin in la geeyo goobaha lagu ciyaarsiiyo amba lagu cunteeyo halka ay duruustooduna ay ku qaadan jireen guryaha laakiin hadda iskuulada ayaa dib loogu laabtay cabdulqaadir waxa uu sharxayaa mar kale waalidiinta culayska soo fuulay inta ay guryaha waxbarashada carruurtu ay ku hayeen runtii waa aada iyo aad arrin u adag in qoysaska soomaalida khaasatan maadaama aan nahay qoysas ballaaran oo qoyska ugu yar uu leeyahay afar shan lix caruura qoysaska qaarkood ilaa ay toddoba sideed toban dhowr iyo toban gaarayaan marka taasuna waxay leedahay culayskeeda aadkii aad ku fara badan baagyo la aado lasoo ciyaaro waxaasoo dhan waxaa kasii aad iyo aada uga sii darnaa xagga waxbarashada oo waxbarashadu ay noqotay nidaamkan loo yaqaano online studies oo lagu barayo caruurtii duruustii lagu siinayo marka bal fiiri caruur kala da-weyn high school university maxaan ku yidhaahdaa primary dhiganaya oo haddana kulligood u baahan inay haystaan aalad ama device ay macalimiinta kula xiriiraan waalidkiina ay ku kontroolaan marka waad dareemi karaysaa culayska ay leedahay xaggii hadda internetkii awoodiisii xataa inaysan u saamaxaynin in multimedia ay afar shan qof hal mar wada galaan ama lix qof wada galaan oo broad broadbank aada haysataa uusan ku ahayn mustakafi inaf ban aysan jirin marka taasina waad dareemi karaysaa haddana waalidkii inay waxbarashadii caruurta sii kontroolaan waxaa laga yaabaa reerkii naftirkooda inaysan ahayn reer academig ah oo waxbarashadii heer ka gaari taas waxaa kasii daran oo kale maadaama meeshu aysan ahayn classroom environment ama bia madaraso oo school caruurtii waxbarashadoodii inay noqonayso mid aan tayadeedii hoos uga dhacdo maadaama muddo fog guryaha la fadhiyey dadka qaar waxa uu ku reebay xanuunkan cudurada caafimaadka maskaxda sheekh cabdulqaadir ayaa talo u soo jeediyey soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool dalkan austraaliya ummadda soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya australia degan iyo meel kastoo ay degan tahay yaan la yaraysanin khaasatan dhibaatada uu u keena xagga maskaxda leanna qofka marka guri lagu xayiro noloshiisii cariiri noqoto waa isla hadlaa xoogaa yaro waa waxaa laga yaabaa inay fiilooyin isdhaafaan laba laba neerfa inay istaabtaan marka insha allahu tacala ilaahi naga badbaadiyo haddii xoogaa yar welwelku galay oo yaro culays ku soo galayna dadka professionalka sida psychologist iyo counseling iyo maxaan ku yidhahdaa bulshadii la tacaamul dhexgal ha ka xishoonin magaalada melbourne ayaa iyana saaran xayiraad adag muddo ku dhow saddex bilood halka bandow uu u dheeryahay melbourne waxaana dadka shuruud loogu dhigay in xayraadan la qaadi doono marka tirada talaalka uu gaaro boqolkiiba toddobaatan in dadku ay qaateen labada talaal laakiin weli tiradaasi lama gaarin ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia